بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay taxanaheennii ahaa yaan ka digtoonaanaa waxyaabaha aan ka digtoonaanayno waxaa ka mida dulmiga xadiisulqudsigii waxaa ku jirtay imaam muslim uu wariyey alla inuu yihi yaa cibaadii inii xaramtu dulma calaa nafsii wajacaltuhu baynakum muxaraman falaa tadaalamuu addoommadaydiow anigu dulmiga nafteyda waan ka xarimay wajacaltuhu baynakum muxarama waxaanan ka dhigay dulmigii idinka dhexdiina mid xaaraan ah yacni sharci ahaan yuu xaaraan idinka yahay wixii marka sharci ahaan loo xarimo dadkii inay ka joogaan baa waajib ku ah oo ay ka dhowrsadaan marka kown ahaan yaan u xarimay ma ahan sababtoo kown ahaan haddii alla uu xarimo dee dulmigumaba dhaceenba laakiinse waa laysu diiday waa layska nahiyey sharci ahaan baa laydinkugu diiday waay waxaan ka dhigay marka dulmigii mid muxaram ah oo xaaraan ah ee falaa tadaalamuu ha isdulminina asalku waa tatadaalamuu ha isdulminina marka alla waa caadil isagu wax walbana booskiisii buu dhigaa oo aayado fara badan buu alla ku sheegay inaan wax dulminin wamaa ana bidallaamin lilcabiid wama allahu yuriidu dulman lilcibaad wamaa rabuka bidallaamin lilcabiid ina allaha laa yadlimu annaasa shay-a alla dadka waxba kama dulmiyo waman yacmal min asaalixaati wahuwa mu'minuun falaa yakhaafu dulman walaa hadma qofkii camal saalixa sameeya isagoo mu'min ah ka baqi maayo in la dulmiyo oo dad kale dembi ay geysteen isaga loo ciqaabo ka baqi maayo hadmina ka baqi maayo in laga nuqsaaniyo xasanaadkii uu isagu sameeyey abaalmarintii uu ku lahaa ka baqi maayo in laga dulmiyo marka ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihiin alla waa uu awoodaa dulmiga laakiin samayn maayo dulmigii waa dhaqaal xaggiisa ka ahaaday iyo deeqsinimo iyo karam iyo ixsaan uu addoomihiisa u samaynayo marka dulmiga ay dadku samaynayaan alla looma tiirin karo iyadoo alla uu isagu bani aadamka abuuray oo khalqiga uu abuuray laakiin haddana wix dulmiga ay sameeyaan iyagaa loo tiirinaya oo alla waxaa lagu tilmaamaa uun afcaasha uu isagu sameeyo ee ficilada iyo falalka kasoo fula addoomihiisa alla maaragtay laguma tilmaamo alla waxaa lagu tilmaamaa uun wixii asaga maarata ku qumay oo tilmaamihiisa ah iyo afcaashiisa marka alla dulmigu uu ka xarimay addoommadiisa inay isdulmiyaanna waa uu ka reebay qof walba marka waxaa xaaraan ka ah inuu dad kala dulmiyo iyadoo dulmigu asal ahaan uu xaaraan iska yahay waana laba nooc qofku inuu naftiisa dulmiyo waxaana ugu weyn inuu shirki la yimaado sida alla uu yihi ina ashirka la dulmun cadiim shirkigu waa dulmi weyn oo qofkii mushrika ahaa kii makhluuqa ahaa ee alla abuuray yuu wuxuu gaarsiiyey darajadii allihii khaaliqa ahaa markaasuu caabuday qofkaasi arrimihii meelaanay mudnayn ama meelaanay lahayn buu dhigay qofkaasi marka dulmigii ugu weynaa buu la yimid goodiga marka dadka daalimiinta loo goodiyo qur-aanka waxaa ugu badan uu ku yimid waa dadka mushrikiinta ah alla wuxuu yidhi walkaafiruuna hum daalimuun gaaladu iyagaa daalimiin ah kadib marka kufrigii shirkigii waxaa ku xiga macaasidii iyo dembiyadii kale waa wada dulmi ama dembiyadii waaweynaa ha noqdaan ama dembiyadii yaryaraa ha noqdaane kaasi marka waa qofkii naftiisii dulminta uu dulminayo waa dulmiga labaadna waa maxay inuu addoonku uu dulmiyo dad kale kan xadiidka hadda lagu sheegana waa kaas falaa tadaalamuu falaa tadaalamuu ha isdulminina yaa maaragtay alla uu yidhi ila waa xadiis qudsiye rasuulkuna sal ll slam xajatul wadaac wuxuu yidhi ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum calaykum xaraamun kaxurmati yowmikum hada fii shahrikum hada fii baladikum hada waa xadiidkii bukhaariyo muslim ay wariyeen idinka dhiiggiinna iyo xoolihiinna iyo sharaftiinna xaaraan bay idinka tahay macnaha sharaftiin meel looga dhaco qofkii wax laga sheego ama la qadfiyo oo maaragtay la yidhaahdo zinu ku dhacay iyo wax lamid ah ama qofkii la xanto marka dhiiggiina iyo xoolihiina iyo yani cirdigiinu intaba waa idinka xaaraan buu yiri rasulku sal slam sida maalinkani uu u xurmo badan yahay oo in loo qarariya aysan u banaanayn bishan ay u xurmo leedahay ila waa waa bil maaragtay xaraam ahe ashhurulxurm ka mid a fii beladikum haada beledkuna waa beled maaragtay beledulxaraam wa rasuulkuna wuxuu yidhi sal ll ly slam adulmu dulumaatun yowma alqiyaama dulmigu waa mugdiyaal buu yihi rasuulku sal ll slam oo qofku aakhira mugdi buu la kulmi doonaa marka dadka maaragtay muuminiinta ahi ay nuur helaan ay ku socdaan isagu wuxuu u ekaanaya dadkii gaalada ahaa iyo dadkii munaafiqiinta ahaa ee nuur la-aanta ahaa ila munaafiqu aakhire marka la tago u arko maaragtay muuminiintii oo nuur haysta wuxuu leeyahay balna suga aan aan nuur inka qaadane sida alla qur-aanka uu ku sheegay marka dulmigii qofku uu sameeyey mugdi buu kala kulmayaa aakhiro mugdiyaal buu maaragtay yuu dhex gelayaa marka dulmigu waa uu ka digay rasuulku sala alla alay slam oo haddii waxa la samaynayo goodi loo sheego waa ay ka daran tahay marka la yska reebo keliya oo marka wax la yska reebo oo aan goodi aanu la soconin culammadu waxay leeyihiin dembigaasu dembi yar buu noqonaya laakiin marka goodi loo sheego dembi weyn buu noqonaya markii uu dadka dulmiyey adduunyada markuu dadka ku dulmiyey yaa alla maalinkii qiyaamo mugdi uu geliyey marka waxaa lagu ciqaabayaa inuu mugdiyaal isdaba jooga ku dhex jiro marka muuminiintu ay nuur hortooda soconaya ay haystaan sidoo kale bukhaari muslim waxay wariyeen in allaha la yumlii lidaalimi xataa idaa akhadahu lam yuflithu alla waa uu u kaadiyaa kii daalimka ahaa laakiin marka uu qabto oo la gaaro wakhtigii la qabanaayey lama sii daayo ilaa oo ilaa xaqii waa laga soo gudaa waa loo ciqaabaa wixii dulmiyaah uu sameeyey markaasa rasuulku wuxuu akhriyey sal ll ly slam wakadalika akhdu rabbika idaa akhada alquraa wa hiya daalimatun ina akhdahu aliimun shadiid waa sidaasoo kale qabashada alleh iyo ciqaabtiisu haddii uu maaragtay magaalooyin uu ciqaabo iyadoo daalimaad ah magaalooyinkaas marka waa magaalooyin gaalnimo la yimid oo suuraddan waa suuratu huud waxaa looga soo sheekeeyey aayado fara badan nebiyullaahi nuux iyo dacwadii uu qoomkiis ugu yeerayay iyo diidaddii ay diideen iyo halaaggii la halaagay oo biyo ay maarata ku maashoodeen oo lagu qarqiyey markaasa waxaa laga sheekeeyey sidoo kale reer caad iyo reer samuud iyo maaragtay reer madyan iyo oo qowmu shucayb ahaa ilaa nebiyullaahi muuse laga soo gaaro iyo dadkii xaqa ugu yeeraayey fircoon uu ka mid ahaa iyo qowmkiisii oo markaas fircoon alla uu halaagay isagana markaasaa aayaddan marka lagu khatima wakadalika akhdu rabbika idaa akhada alqura wa hiya daalimatun ina akhdahu yani ciqaabka alleh aliimun shadiid waa mid xanuun badan oo aada u daran saxiix bukhaarina waxaa ku jiray xadiidka abi hurayra man kaanat cindahu madlimatun liakhiih qofkii isagu qof kale dulmiyey oo dulmi loo haysto oo isku ogtaas oo qof kale walaalkiisa dulmiyey falyataxalalhu minhu yacnii ha ka xalaal dalbo siduu uga xalaal dalbaa marka ama inuu xaqiisii hadduu u celiyo hadduu xoolo ka dulmiyey oo xoolihii ay maaragtay yaallaan waa inuu xoolihii u celiyo hadduu cirdigiisa dulmiyey inuu maaragtay u sheego yiraha iska kaysaamax iyo cafi walaalow hadduu ka baqaayo culimmadu sida ay sheegeen in mafsado weynu ay ka timaado inuu maaragtay u duceeyo oo uu ammaano meelihii uga sheegay ku ammaano taasaa maaragtay anfacaysay leyin culimmadu fa inahu laysa hama diinaarun walaa dirhamun min qabli an yu'khada liakhiihi min xasanaatihi aakhira haddee lacag wax lagu kala iibsado ma jirto ama laysku furto marka qofkii taxallul ha sameeyo oo qofkii cafis ha ka dalbo ama xaqiiba ha iska gudo inta aan maaragtay xasanaadkiisii asaga kii wax dulmiyo macnaha xasanaadkiisa la qaadinoo aan qofkii uu dulmiyo aan xasanaadkii la siinin fain lam yakun lahu xasanaatun kii wax dulmiyey haddaanu xasanaadba lahayn ama xasanaadkay ka dhammaadaan ukhida min sayi'aati akhiihi qofkaa uu dulmiyey xumaanyaalkiisi iyo dembiyaalkiisiyaa la soo qaadaa fa turixat calayhi isagaa marka dusha laga saaraa oo loo ciqaaba marka dulmigu waa wax aada iyo aad u dhib badan in la fududaysto maaha teeda kale rasuulku sal ly slam wuxuu sheegay in saddex ducadooda aan la celinin halaathun laa turaddu dacwatuhum buu yihi saddex ducadooda ay alla wax weydiisanayaan lama celiyo imaamka caadilkaa buu sheegay rasuulku sal ly slam qofka dadkiisa u cadaalad sameeya ninka madaxda ah ee caadilka ah iyo qofka sooman wasaa'imu xataa yuftir riwaaya kalena xiina yuftir marka uu afuraayo qofkii soomanaa isagana ducadiisu waa la ajiibaa iyo wa dacwat lmadluum qofkii la dulmiyey ducada uu allo maaragtay weydiisanayo inuu daalimkaa ka qabto weliba wuxuu yihi rasuulku sal l slam yarfacuha allahu ودعوة المظلوم مظلومكي دعاجيسي يرفعها الله ألا كرب أقاذا فوق الغمام يعني ضرور تكسر أي أقاذا وتفتح لها أبواب السماء الباب الذي سمدنا والله فرع معناه ولا أجيبة ويقول رب تبارك وتعالى ربي باوحو هذا وعزتي بان كدارتي أني شرفتي دي ويني دي دي لأنصرنك ولو بعد حين قف كان للدلمية بو ألا الله الله يا وأن كو قارا يا بو ليهي walow muddo kadib ha noqotee marka in qofkii wax dulmiyey muddo dib loo dhigo way dhici kartaa laakiinse in faraha laga qaado dhici mayso xadiidka imaam axmed iyo tirmidi iyo keyrkoodba way wariyeen waana xadiid xasan u hiir marka kii daalimkaa hadduu is arko maaragtay in sanooyin loo kaadiyey yuusan isdhihin maaragtay faraha lagaa qaada ciqaabtu way sugaysaa laakiin intaasuu fursada haysto waa inuu toobad keeno taasaa u furan oo maaragtay dadkii xaqa ka galay uu xaqoodii uu iska celsho ama uu taxallul ka dalbo taas baa maarata u fiican oo u wanaagsan oo waajibna ku ah marka culamada qaarkood dulmiga waxay kusoo koobeen waa un xadgudub dad kale lagu xadgudbo ama nafti lagu xadgudbo oo qofku wuxuu ku gabadfalayaa wixii waajibka ku ahaa ama tacadi buu samaynayaa oo wuxuu u gudbayaa wixii xaaraanta ka ahaa dulmigu marka intaas kama baxsana yidhahdaan sida xadiidkii waqtiga xajatulwadaacana aan akrinaynana macnaha dulmigu xoolaha ayuu galaa qofkii xoola ayuu dulminaya ama naf maarata yuu dulminaya ama cirdi buu dulminaya ina dima'akum amwaalakum acraadakum calaykum xaraamun waati xadiidkan soo akhrina marka xagga maalka iyo xoolaha qofkii wuxuu sheeganayaa xoola uusan lahayn uu qof kale ku qabsanaya ama xaq lagu lahaa iyo xoolo lagu lahaa buu inkiraya oo marka qaarkood waxaa dhici karta markaati beenaale iyo waxaas inuu samaysto markuu xaq maaratay islaamad uu rabo inuu dulmiyo waxaanu xaq ulahayn buu qaadanaya ama wuxuu inkirayaa wax lagu lahaa mid walbana waa dulmi sidoo kale yani xoolihii buu xaday ama waa uu xoogay waa dulmi waa un dad kale aad ku xadgudubta naftiio la dulmiyo waa maxay inuu naftiisii maaragtay uu ku tacadiyo oo xataa jirkiisii de isagu iskama lehe inuu macnaha xubin matalan iska gooyo ama isdhaawaco ama maaragtay sharaftiisii xataa uu dulleeyo oo macaasida uu ku dhaco zinadii iyo liwaadkii wax lamid ahaa marka cirdiguna waa waa sidee waa inuu marka qofkii xanto ama uu qadfi iyo waxaas ku sameeyo waa uu zinaystay waxaas u yiraahdo marka culimadu waxay leeyihiin waa un xoolahaas iyo naftaas iyo cirdigaas yuu ku wareegaa dulmigu marka dulmigu waa inaan ka digtoonaanaa oo aan iska ilaalinaa oo aan ka baqnaa oo aan ka gaashaamanaa ilaa ciqaabkiisu waa uu soo degdegaa wabilahi towfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idiinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين